xaaladda dalka guud ahaan waxaa ka jirta xaalad doorasho oo aan la hubin xilliga ay dhacayso waa bilaabatay run waaye aqalkii sare laakiin aqalka sare oo nambarkiisu aad u kooban yahay wuxuu socday wakhti dheer oo ka badan saddex bilood aqalka hoose oo aad uga badanna waxaa laga doortay laba xibnood waxaan la ogeyn marka goorta si dhaba wax u bilaabanayaan iyo goorta ay ku dhammaanayso taasna dalka waxay gelinaysaa xaalad hay-adihii dastuuriga ahayna wakhtigooda oo dhammaaday hay-adihii la rabay in lasoo doorto oo dib loo cusboonaysiiyo ama doorasho cusub la galo in aysan muuqanin wakhtiga ay ku dhacayaan iyo sida ay u dhacayaan sidaa ogtihiin dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba sanawaadkii ugu dambeeyey waxaa caado ahayd afartii sanaba in doorasho la qabto taasna waxaanu arkayna inay tahay arrin keenaysa xasilooni siyaasadeed oo dalka muhiim u ah dalkan sidaan wada ognahay wuxuu soo maray maraaxil kala duwan dagaal sokeeye burbur instituushannadii dowladda ay burburaan kadibna dib u heshiisiin iyo dib u dhis qarankii soomaaliya waxa bayska u ah waxa waa heshiiska bulsho ee dhacay iyo dastuurka dastuurka weli ma dhammaystirna muddo dheeroo socdaa mana la ilaalin wakhtigii doorashooyinka taasoo mugdi gelinaysa meesha wax u socdaan iyo meesha ay ku dhammaan karaan waxaan wada ognahay dalkan dhaqaal ahaan dhibaatada ka jirta amni ahaan dhibaatada ka jirta iyo bulsho ahaan dhibaatooyinka ka jira waxaasoo dhan waxaa fura u ah doorasho xur ah oo xalaala oo cad wakhtiga ay dhacayso oo ka dhacda dalka taas mas-uuliyaddeedu dadka ma wada saara waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka waxaan ugu yeeraynaa marka dhammaantood inay qaataan mas-uuliyaddooda iyo waajibkooda mas-uuliyaddaanu ma aha mas-uuliyad aan la isweydiinaynin waa mas-uuliyad taariikheed dadku hadday u qaataan in intay mas-uuliyad qaataan ama mas-uuliyad qabtaan ee iska waxay doonaan samayn karaan arrintaasu sax ma ah waxaa la rabaa cid walba mas-uuliyaddeeda inay ka soo baxdo waajibkeeda gudato sida ugu habboon maxaa yeele waa waajib qaran inta aan lagula xisaabtamin adugu inaad isla xisaabtantaa fiican ummadaa xilka u haysaa u baahan in loo adeego meesha aan joogno waxaana keenay mas-uuliyad la guda waaye dhibaatada soomaaliyana waxaa bays u ah siyaasad siyaasaddana waxaa loo arkay inay xal u tahay in la helo doorashooyin xura oo xalaala oo ku dhaca wakhtigooda marka mar kale mas-uuliyiinta kala duwan ee u xil saaran arrimahaas waxaan leenahay gudta mas-uuliyaddiinna ama waajibkiinna qaran qof walbana meesha uu ka istaago wax qarsoon ma noqon doonto waa wax soomaaliduna og tahay adduunkuna og yahay adduunka waxa lagu kala hormarana waxawaaye qofku inuu u guto waajibkiisa sida ugu habboon